waa tahay dhegaystayaal waxaynu warbixin kooban aynu kaga soo qaadan doonaa dugsigaasi waadi salaam oo ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa si rasmiya uga qalin jabiyey labayo toddobaatan arday oo bartay luqadaha ingiriisiga iyo xisaabta wahsanmayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno Wah- xafladaasi qalinjabinta oo si hersare loo soo agaasimay ayaa waxaa si wada jir ah uga soo qayb galay maamulka iyo macalimiinta dugsiga waadi salaam maamulaha al-irshaad gudoomiyaha qabliyaalada la dagaalanka cabdikariin axmed mooge iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay xafladaasi maamulaha dugsiga waadi salaam cumar jaamac xasan oo furitaankii xafladaasi ka hadlayay ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa uu ka soo gudbay iyo waxyaabaha uu hiigsanayaba taariikh waa laga maarmaan marka ardayda iminka igu horraysay taariikhda xilliga la bilaabay iyaga afka ku dhuftay ana waxay wey wixiiya ka tegeen umar insha allah hadduu ilaahay idhaahdo ayaan ku daraya inkastee mas-uuliyiinta iyo wakhtigu aynu dowladda inaynu soo koobno labadii kun iyo sideeddii ayaa waalisalaam lagu aasaasay boqol iyo kontonka waxaana halkaa lagu bilaabay laba macalin waayo waxa weeye labadii macalin waa aad iyo aad ba ugu soo samreen way socotay ilaa laga soo gaarayay abtulow maanta ilaa dufcaddii siddeedaad maamulkuna wuu isbedelay iminka labadii sanno u dambeeyey iskuulka maamulkiisa anaa gacanta ku hayay aad iyo aad waxaan ula kulmay macalin axmed oo ah macallimiinta aad iyo aad uga firfircoon oo markaanu eh, sideed macalin aanu shaqada ku haynay macallimiinta waxaad arkaysaa qaar xilliyada xisadahooda taymka dib u dhacaya laakiinse isagu xilligii loogu talagalay iyo shaqadiisii midhaha maanta quruxda badan leh ee luuqadda ingiriisiga development hoyoomanka waxa weye qofku siduu wax u maarayn lahaa ee jaamacadaha lagu dhigto kooraskan waa gaabeen hadhow markuu jaamacadda tago ardigan waxyaabo badan ayaabu ka gufaynaysaa waynu iska tagnaa u jaamacadda innagoo waxyaabo badan baran markaa waxaanu kooraska lagu talagalnay in ingiriisi iyo xisaab unbay dadku la- unba la yaqaanaa shahaado la qaato laakiinse kooraskan ar- rag badan oo sacbaleebaya marka shahaadadii xalay habeen hore arkeen wali kooraskan waa qaali waa meelaha yaree dadkeena maanta shaqada haya ay wax weeye aad iyo aad maanta looga shaqaysto caafimaadkeena koraska korasyana wax laga faa'iido weeyaan markaa insha allah dowlada waadsalaam aad iyo aad ba u sii hoogaysatay marba mar ka dambaysaa shan iyo toban macalin marba way sii hoogaysanaysaa maantana waxa weeye waxay maraysaa afar macalin oo gelinka hore ah iyo saddex macalin oo gelinka dambe ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ardaydaa sharafta leh quruxda badan leh ee macalinku soo saaray waxaa maanta taariikhda inoo geli doontaa arday xisaab ka qalijabisay hooyo la soo dadaashay inankeygii ay doonaysa wax la bartaan oo maanta halkan ka qalijabin doonta waa taariikhda dufcadda sideedaad maanta ay taariikhda inoogu darsami doonto waalidkaasi xilliyada taymka saacadda uu hayo ciyaalkaygu xilliga soo bartaan xilliga ku xigta unbay guriga imanaysay way ka faa'iidaysanaysa waa taanu maanta u baahannahay waalidka faraha badaneh ee halka fadhiya ubadkooga soo raacay inay hooyadaasi tusaalow noqoto laba carruuray dhashay ingiriisigii iyo xisaabtii oo ay maanta la qalijabinayso alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa horumarka ay gaadhay waalisalaamka ku tallaabsanayso waxaa kaloo een, taariikhda inoo gashay waa labadii sanno u dambeeyey waxaanu idiin baaraynay kolba hudheelada ugu quruxda badan leh labadii sanno u dambeysay waxaan ku qabannay mansoor taana dadaalka maamulka iyo macallimiinta ayaabaha waxa weye iska leh intaa arday tacabkooda wakhtigooga la geliyey oo fikrada aanu ka dhegaysanno adiga lama caburiyo inaga dhibtaynagaysa baraaftada kale way caburiyaan annagu siday teedaaga ka hadashay waxa weye macallinku waa midhaha wax soo saarka iminka waxa weye geedka intu yari haddaan la beerin miyuu baxayaa may maalinku waa in la waraabiyaa waxa weye waa laba guri guriyaan iftiimaya iyo guri midoobe waxbarashadu markaa waxaynu ka dhigaynaa insha allah hadduu idhaahdo kaa iftiimaya markaa maanta hooyada xaafadda shahaadada gurigaas wuxuu noqonaya guri wada iftiimaya hooyada markay aqoontii ay shahaadadeeda haysato labadeedii carruur halkaa lagu guddoonsiiyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadalka insha allah dowlada soo gaabin doonaa ee mas-uuliyiin fara badan bay iga dambaysaa arday cutubyo fara badan iyo kooraysa soo diyaariyaa jira wakhtiga waxaan doonayna ugu talagalno waxaan ku soo gebagabaynaya ardaydaa qalijabisay sidaa kuma sidaa wakhtigu madu dhammaysta waxbarashadii way sii soconaysaa jaamacadaad gelaysaan hadduu ilahay naftiladoo idiin ducaynaynaa ilaahay adila garab galo waalidkaa sharafta leh ee waxa weeye nagu xidhan ee mar walba nala shaqeeya waanu soo dhowaynaynaa laakiinse waxaanu doonina waalidka hooyo waxbarashadu male weyniyo yari male imika waxa laga yaabaa hooyadaa markaa ayna guddoonsiye waad arki doontaane insha allah hadduu ilaahay idhaahdo waxbarashadu waa wax ku ifteemaya waa maado qaaliyo way dhammaysa waa xisaabtii waa maadsi wada la garanaya imika tusaale ahaan wakaaladii biyaha ku imanaysaa dee inankaagu kaa maqan yahay ama odaygii xaafaddu uu maqan yahay hooyadiioo joogtaonase waa tan qasabadii waxaa loogu qorayaa intaasoo kun laakiinse marka xisaabtii barato waxay leedahay joog aqoon baan leeyahay ama kaar qaldan hadduu sito ay joojinaysa markaa waxbarashada lagama weynaado waalidka bareefka la jaarka ah waxaanu mar walba ku codsanaynaa xilliyada ay wakhtiga hayaan in ubadkooga ay kaga yimaadaan oo waxa weye sida waalidkaa uga faa'idaystaan wakhtigu waa ama waa seef wuu ku jaray waa ama adaa jaray ama wuu ku jaraya markaa wakhti aynu jarno aad iyo aad baad umahadsantihiin bala waan idin malaynayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhankiisana cabdikariin axmed mooge oo ah shaqsi u dhaqdhaqaaqa dhinaca arrimaha bulshada ayaa da'yartii qalinjibinaysay kula dardaarmay inay cilmigoodaasi ay bartay ay uga faa'iideeyaan bulshada ardayda qalin jabisay waan u hambaliyaynayaa Ah, dad islaama baan nahay waanaan idiin ducaynayaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay aqoonta aad barateen uu dhigo ka dhigo mid idin anfacda idinka yeelo kuwii dalkan anfici lahaa aqoontuna ay noqoto mid idin bedesha oo idinka dhigta bini aadam wanaagsan gabagabadii xafladaasina maamulaha dugsiga alirshaad cabdixakiin xuseen iyo yuusuf cabdulaahi oo ka socday wasaaradda horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga somalilan ayaa ardaydii qalinjabinaysa ku dhiirigeliyey inay waxbarashadooda ka mindha dhaliyaan oo ay guul ka gaadhaan iyadoo abaalmarino goobtaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore gashay halka ardayduna hadiyada ay ku maamuuseen macallimiintoodii wax soo ba
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasanmayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahsanmayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha kuwaano waadankeenu wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina